wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya mudana biixi iimaan cige oo ku sugan magaalada qaahira ee caasimada dalka masar ayaa maanta khudbad ku saabsan dhaqaalaha soomaaliya ka jeediyey shirka horumarinta maaliyadda hay-adaha iyo dowladaha carabta oo shalay ka furmay magaaladaasi maalinta labaad ee shirka oo gaar u ahayd wasiirada maaliyadaha dalalka carabta ayaa wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya waxa uu hadaljeediintiisa diiradda ku saaray dadaaladii dowlada soomaaliya ee dib u habeynta hanaanka maaliyadda iyo horumarinta hanaanka dakhliga oo hadda ku socda waddo wanaagsan wasiir biixi iimaan ciga ayaa dalalka carabta la wadaagay walaac laga qabo saameynada laga dhexlay colaadaha isbeddelka cimilada iyo saamaynta xasaradaha marnibiyoodka badda cas oo ka mid ah ilaha ay dhaqaaluhu ka soo galaan dowladda soomaaliya
from our reform efforts, including 25% domestic revenue increase in the last year, of course, starting from a very low
waxaannu bilaabaynaa inaan aragno natiijooyin wax ku ool ah oo ka soo baxay dadaaladii dib u habaynta dhaqaale oo ay ku jiraan shan iyo labaatan boqolkiiba dakhliga gudaha oo kordhay sannaddii lasoo dhaafay inkastoo laga soo bilaabay meel aad u hoosaysa si kastaba ha ahaatee iyada oo guul laga gaaray dakhligeenna gudaha haddana weli si buuxda uma daboolin socodsiinta dhammaan howlaha dowladda iska baddaa dib u bixinta deymaha carabta deyntii ayaaba lagu heshiiyey in dib loo dhigo xilligan la taagan yahay awooddayna dakhliga gudaha aad ayay u kooban tahay taas oo ay jirto haddana khibraddeennu waxa ayna tusaysaa dal ka soo kabanaya sideenna oo kale dayn cafisku si deg deg ah ama toos ah uguma beddelayo xaaladda dakhliga iyo kororka dhaqaalaha guud sidaas awgeed waxaynu aad uga walaacsannahay saamaynta dhaqaale ee laga dhaxlay xaaladda kacsan iyo siyaasadda juquraafiyadeed ee daba dheeraatay ee ka taagan gobolka sidoo kale saamaynta dagaalka xanuunka leh ee khaza ee dhaqaalaha carabta waxaa inoo barbar socda saamaynta adag ee isbeddelka cimilada iyo weliba xasaradda ka taagan marinka badda cas oo saameeyey dhaqaalaha soomaaliya iyo dalalka geeska intaba
wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya biixi iimaan ciga ayaa la filayaa inta uu ku sugan yahay dalka masar inuu kulamo la qaato madaxda hay-adaha iyo dowladaha ee ka soo qaybgalay shirka maaliyadda dalalka carabta